faysaldhaa xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakrnaan radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dhooroon maamulka somalilan oo gacanta ku dhigay sagaal nin oo dhalatay waddanka isotaga imaaraadka carabta kuwaas oo si sharci darra uga kalluumaysa uga ugaarsanaya deegaanada maamulka somalilan roobab dabaylo wata oo khasaare geystay oo ka da-ay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maamulka ahlusunna waljamaaca ah oo war ka soo saaray kulamo tan iyo xalay ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug duqa magaalada muqdisho oo sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go'aantay waxqabashada dadka ay saameeyeen roobabka ka da'ay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo madaxweynaha soomaaliya ku eedeeyey in uga baxay heshiisuu la galay iyo golaha ammaanka oo war ka soo saaray doorashada laba kun iyo labaatan iyo khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door korran warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaada ah taariikhduna ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan maamulka somalilan ayaa gacanta ku dhigay sagaal nin oo u dhalatay dalka isutaga imaaraadka carabta kuwaas oo si sharci darraa uga ugaarsanaya deegaanada maamulka somalilan wararka laga helayay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa waxaay sheegayeen ciidamada somalilan ay saaka xabsiga dhigeen sagaal nin oo u dhalatay waddanka isutaga imaaraadka carabta kuwaas oo la sheegay inay ahaayeen ugaarsato raggan ayaa la qabtay ama laga qabtay garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa iyagoo ku wajahnaa waddanka imaaraadka waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska somalilan ay sheegeen raggaani u dhashay imaaraadka carabta ay si sharci darraa uga ugaarsanayeen deegaanada maamulka somalilan agaasimaha duurjoogta wasaaradda deegaanka somalilan naasir xuseen ayaa warbaahinta u xaqiijiyey xariga sarga xariga sagaalka nin u dhashay wadanka istoga imaaraadka carabta ee sida sharci darrada uga ugaarsanaya deegaano ka tirsan somalilan kuwaasuu sheegay in sharciga la marsiin doono wararka ayaa waxay intaa ku daraya in raggan la qabtay ay maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaayeen deegaan lagu magacaabo sabawanaag oo ka tirsan gobolka maroodi jeex ee somalilan oo ay sheegeen inay mashaariic ka fulinayaan hase yeeshee dadweynaha deegaanka ayaa sheegay inay wadeen howlo ugaarsiya sidaasna lagu xiray somalilan ayaa horay deegaanadeeda waxay uga erisay kalluumaysato iyo shaqaale ajaaniiba kuwaasoo ay sheegeen si sharci darraa ay ku joogeen deegaanada somalilan iyagoo sidoo kalena amray ajaaniibta ku sugan inay soo diiwaangeliyaan maamulka ahlusunna waljamaaca ayaa war ka soo saaray kulamo tan iyo xalay ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug xalay waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta rasmiga maamulka galmudug kulan ku yeeshay hogaanka ugu sarreeya ahlusunna waljamaaca iyo guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug ee uu magacaabay sheekh maxamed shaakir cali xasan iyagoo go-aanana soo saaray warar kulankaasi laga helayo ayaa waxay sheegayeen hogaanka ahlusunna ay qaateen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin kow in ahlusunna ay mar kale warqad ashtikaa u dirto beesha caalamka taasoo ay ku sheegayso in dowladda iska dhagatirto heshiiskii ay wadagaleen islamarkaana ay gudagasho xulista baarlamaanka cusub ee galmudug in guddiga farsamada dhismaha galmudug ee uu magacaabay sheekh shaakir ay muddo toddobaad gudahooda ay ku soo xulaan kuna shaaciyaan xubnaha baarlamaanka ee ka kooban siddeetan iyo sagaal xubnood saddex in ahlusunna wadatashi kadib ay soo saari doonto habraaca doorashada galmudug iyo mowqifka howlaha ay dowladda federaalka ka wado deegaanada galmudug afar in tallaabo kastoo ay qaadaan ahlusunna ay noqdaan kuwo taxadar leh iyadoo hogaanka ahlusunna maxamed waa sheekh maxamed maxamuud uu walaac ka muujiyey sida ay dowladda wado ay u wado dhismaha maamulka galmudug si kastaba kulanka ay yeesheen hogaanka ahlusunna oo ah mid deg deg ah ayaa ka dambeeyey kadib markii dowladda ay gudagashay dhismaha galmudug iyadoo ay hogaanka ahlusunna sheegeen in weli ay fulin heshiiskii ay dowladda la galeen waxaana sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin deg deg ah xildhibaan cabdi waa cabdifataax ismaaciil daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kana mid ah madasha xisbiyada qaranka ayaa madaxweynaha soomaaliya ku eedeeyey inuu uga baxay heshiiskii uu la galay madaxda xisbiyada mucaaradka waxa uu sheegay in kulankii madaxweyne farmaajo iyo madaxda madasha xisbiyada ay ku yeesheen villa soomaaliya ay ballantu ahayd inaan la siyaasadeen ciidamada hase yeeshee taasi laga baxay islamarkaana ciidan dowladda loo adeegsaday xildhibaano ka tirsan golaha shacabka isagoo sii hadlaya xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir ayuu sheegay in kulanka baarlamaanka ee berri ama ammaan tahay oo ay hor imaanayaan wasiirka amniga taliyaha booliska lagu soo daray taliyaha nabadgudda soomaaliya fahad yaasiin islamarkaana baarlamaanka hortiisa su-aalo lagu weydiin doono
marka anigu waxaan qabaa in arrintan keliya aanay ahayn in dastuurkiiyo shuruucda qaranka lagu tuntay balse heshiiskii maalintii dhoweyd ay wadagaleen madasha xisbiyada qaran iyo madaxweyne farmaajo oo ay ka mid ahayd inaan ciidamada amniga la siyaasadin oo aan siyaasad loo isticmaalin afar beri uutun kadib markii heshiiskaa la galay uu madaxweynuhu ku tuuraayo mudane gudoomiye berri waxa way ogtihiin waxay u yeedhay wasiirka amniga wasiirka amniga hore waxaa la socday oo la imaanayay taliyaha booliska iyo taliyaha waaxda socdaalka mudane gudoomiye waxaan soo jeedin lahaa in berri lagu daro in taliyaha nabadgudoo halka yimaado oo
halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan bartaan ku leenahay internetka ee w w dt radio cadaada dot com rababo khasaare geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka daayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ka da-ay xalayto roobab xoogan kuwaasoo saameeyay inta badan socodka gaadiidka iyo ganacsiga magaalada muqdisho roobabka ayaa biyo fara badan waxa uu dhigay wadooyinka caasimadda iyadoo dadka iyo gaadiidkuba ay ku adkaatay inay isticmaalaan wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho saameynta ka dhalatay roobabka waxaa ka mid ahaa guri ku yaalay degmada boondheer ee gobolka banaadir oo xalay dumay iyadoo laga soo badbaadiyey dadkii dhismahaasi ku hoos jiray gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa habeennimadii xalay ahayd kormeer ku sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka banaadir oo uu saameeyey roobabka waxaana ku jira gurmad iyo korgelidda xaaladda roobabkii ka da-ay saacadihii ugu dambeeyey magaalada oo saameyn weyn ku yeeshay socodka nolosha dadka iyo danyarta ah ayuu yidhi gudoomiye tuulac si kastaba marka inta badan magaalada muqdisho iyo gobollada dalka uu roobku ka da-aya waxa uu saameyn ugu badan ku yeeshaa dadka danyarta duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud finish ayaa kormeeray xaafadaha ay saameeyeen roobabkii ka da-ay caasimadda ayaa waxa uu faray laamaha dowladda hoose iyo waaxyaha gurmadka inay u istaagaan ka hortagga dhibaatooyin bini-aadinimo oo xilliyada roobabka soo food saara dadka danyarta gudoomiyaha ayaa kormeeray degmooyinka boondheer shangaani xamarweyne wadajir xamar jajab iyo iskoyska namber afar isagoona kala qayb qaatay laamaha gargaarka degdega ee dowladda hoose iyo bulshada ku dhaqan waaxda yuusuf alkowneyn ee degmada boondheer sababta bixinta qoys uu ku soo damay gurigooda guddoomiye cumar finish oo ka dhagaysanayay bulshada degmooyinka uu kormeeray xaaladooda nololeed ayaa kula dardaarmay inay si dhow isaga warhayaan gacanna uu u fidinaya ama u fidiyaan qoysaska ay roobabku waxyeeleeyeen duqa magaalada muqdisho ayaa tilmaamay sida ay uga go-an tahay maamulka gobolka inay ka shaqeeyaan yareynta xaaladda bini-aadinimo ee soo food saarta dadka danyarta xilliga waaxil roobaadka qorshahaas oo muhiim ay u tahay inay gacan ka geystaan qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana ganacsatada iyo ururada samafalka dhinaca kale gudoomiyaha ayaa amray in la dardargeliyo howlaha fayadhowrka caasimada degdegna ay howlaha howlwadeenada dowladda hoose uga shaqeeyaan sidii loo fulin lahaa mir marinada halbowlaha u ah issocodka bulshada loona yareyn lahaa saameynta biyaha qulqulka ay ku leeyihiin nolosha iyo bilicda caasimadda soomaaliya muqdisho golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa war ka soo saaray doorashada laba kun iyo labaatanka ee soomaaliya iyo khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya kuwa maamul goboleedyada dalka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa warbixin ka soo saaray xaaladda soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda oo nabdoon loo wada dhan yahay la ysku hallayn karo cad islamarkaana waafaqsan dastuurka khabyada haddii sidaas ay dhacdo ayaa lagu yidhi warbixinta golaha waxay noqon doontaa tallaabo taariikhiya oo loo qaaday dib u dhiska soomaaliya waxayna gacan ka geysan doontaa horumarka dimuqraadiyadda dalka soomaaliya xubnaha golaha ammaanka ayaa sheegay in dhammaystirka habka doorasho ay u baahan tahay isu tanaasul waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada soomaaliya inay khilaafka meel iska dhigaan islamarkaana yeeshaan wadahadallo wax ku oola waxaa sidoo kale golaha u ku baaqay in doorashada ay noqoto mid loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan dhammaan qabaa'ilada iyo maamulada dalka ka jira dhinaca kale golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada wada shaqayn la-aan ee ka dhex taagan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada taasoo uu sheegay inay caqabad ku tahay sidii loo gaari lahaa hadafyada qaranka xubnaha golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inay dib u bilaabaan wadahadallada si xal looga gaaro arrimaha taagan islamarkaana loo dhammaystiro heshiiska siyaasadeed ee loo dhan yahay waxaa si gaar ah u ad adkeynaynaa baahida loo qabo in xal laga gaaro xaaladda jubbaland waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada inay wadahadal ka galaan arrintaani xubnaha golaha ammaanka ayaa dhanka kale ku baaqay in horumar laga sameeyo dib heshiisiinta iyo abaabulka doorashada galmudug waxayna ugu dambeyn ugu baaqeen wakiilka qaramada midoobay soomaaliya james swen inuu isagoo oo kaashanaya midooda afrika uu sii wado inuu dhinacyada soomaaliya ka taageero sidii loo heli lahaa wadda hore loogu socdo warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaan idinla socodsiinaya anigoo sharmaarka ah intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
loogu sheeg
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan